haddii laba gudbiyo isdaba socda ay yimaadaan hadda meesha khilaaf un baa jira waana ka xumahay laakiin de wax la arki karo lama qariyo hawshaasina waa jirtaa waxaan qoonsaday habraacii loo mari jiray guddidan oo runtii ah masiirka ummaddu uu ku xidhan yahay ayaa laga leexday kadib markii anigoo madaxweyne ku-xigeena iyo guddoomiyaha baarlamaanka midnaba aan lagala tashan guddida waxaan ka war helay uun miidiyaha markaa runta kuu sheego laygama weydiin wax dhaqan sidaa ma ahayn haddaad aragtayna inta jeer ama inta madaxweyne min two thousand four two thousand eight thirteen intaba markay soo baxeen madaxdu waxay ahayd min laisku waafaqsan yahay khilaafna aanu ka jirin waana markii ugu horreysay madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay hawshaa isku khilaafaan taasaana keentay runtii waa ii muuqatay mana garan waayin waan sameeyey personally waan la hadlay hawshaasina uma degtaagin ama uma degamignaanin muxuu ahaa culamaa udiinka rag kamida baana u diray iyada lafteeda waa la diiday dad caadiya oo muxtaramiina oo siyaasiyiin leh ayaa u tegay arrinta ayadaa kala